barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin laba iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada cabudwaq ku qabatay kulan ay markaasi ku xoojinayaan nabadgelyada magaaladaas
ilmaayareyaalow waxaan codsanayaa waxa qabyaalada lidho inaa iska daysaan haddii qofku uu fakero maskaxdiisa uu ka fakero qabiilka asagu uu ku faana ama u sheegto hal faa'iido oo ku haysta ma jir sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu dhib ku haysto oo asaga magaciisa lagu dilo asagoo waxba gelin ama waxba aan galabsan reer hebel in lagu dilaa laga yaaba asagii waa dhibtaas keligi kuula joogaa qabiilku laakiin wax faa'iidaa kuma qabto
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaaladda dhallinyarada muruqmaalka ah ee ka xamaalata magaalada muqdisho barnaamijka inta uu socdo waxaan ka marnayn dhinaca iyo heesaha heesta maanta aan idin haynana waxa ay tahay
wararkii ciyaaraha ugu dambeeyana waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka kooxaha baarayaasha ruushka ayaa weli baadagoob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaarad kuwa rakaabka ah oo axaddii ku dhacda meel u dhow magaalada moscow ee caasimadda ruushka dhammaan koob iyo toddobaatan ruux oo saarnaa diyaaradda ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaaraddan oo laga lahaa dalka ruushiya dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray saddex caruur ah sida ay xaqiijiyeen guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka ruushka diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda saratof airlines ayaa kusoo kasoo duushay magaalada domededovo waxaana ay ku dhacday meel u dhow deegaanka argonovo oo siddeetan kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan caasimadda weli lama oga waxa sababay burburka diyaaraddan
ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa xaddii sheegay in ay u adkaysteen turantulo xoogan oo ay kala kulmeen dalalka iiraan iyo siiriya waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka iyo weeraro hor leh waxaan u caddaynayaa qof kasta inaysan isbedeli doonin nidaamkeenna maamul nidaamkeenna maamul ayuu yidri netanyahu oo ka hadlayay furitaanka kulanka wasiirada isagoo intaasi ku daray inay waxyeelayn doonaan cid kastoo isku dayda inay iyagu dhaawacdo weeraradii sabtida ayaa imaanaya kadib markii ciidamada difaaca israel anirade weerarada sabtida ayaa imaanaya kadib markii ciidamada difaaca syriya ay soo rideen diyaarad dagaal oo israel ay lahayd taasoo noqotay tii ugu horreysay oo israel leedahay lasoo rido tan iyo kii oo dagaalada ay dhex mareen israel iyo dalal kale carabta labada wade ee diyaaradda kaxeynaya ayaa ka booday diyaaradda kahor intaysan ku burburin gudaha israel labada wade ayaa soo gaaray dhaawacyo iyadoo mid ka mid ah xaaladiisu ay daran tahay door wanaagsan dhegeystayaal halkaaad naga dhegaysanaysaan waa v o a dhallinyarada magaalada cabudwaq ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan magaaladaasi ku yeeshay kulan ay kaga wada hadlayeen muhiimadda ay nabaddu leedahay iyo doorka ay ka dhallinyaro ahaan ka qaadan karaan kulankan oo ay dhallinyaro dhowrahi ay ka qayb galeen ayay isku booriyeen inay nabadda ka wada shaqeeyaan ayna iska daayeen waxyaabaha fidqalada iyo dhibaatooyinka dhexdooda warbixintan magaalada gaalkacyo waxaa ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq dhallinyarada degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud oo muddo la soo daalaadhacayay dhibaato amni darri oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhallinyarada ayaa haatan wada dadaallo nabadeed oo lagu soo afjaraya colaadihii bulshada ka dhex oognaa kadib kulamo isdabajooga oo dhallinyarada ay ku qabanayaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada cabuudwaaq nimco axmed waxa ay ka mid tahay dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka looga hadlayay nabadda waxa ay murti ku cabirtay dhibaatadii laga dhaxlay colaadii dhex tiilay bulshada cabuudwaaq horta dalku annagaa iska leh deegaanka annagaa iska leh riyale haddaana anagu dhisan haddaanan ka qayb qaadan intuu qof kaleo maxay tol deegaan kale ka yimid ama maxay tol dal kale ka yimid inoo dhisimayo war haddii aanan iska qaban waxaana dhammaanteen sidii arxera ku xaraysanba oo ama aroos ama tacsi loo keenay baa mid maalina la gowracayaa magaaladaana waxay noqon doontaa saxare lama degaana oo wax dega waa la weyn doonaa marka intay magaalada lagu kala guuri lahaa aan anagu isfiirin weyn lahayn inaan anagu maxaa noo diiday aan anagu intaan maslaxadeennii garanno aan nabaddanadii raadsanno oo noloshanadii raadsado waxaa la dhahaa nabadda adigaa ku nool ee ayada kuguma noola nabadda annagaa ku nool nabadda ayadu nooma baahna ee annagaa u baahan anigu horta waxaan rabaa inaan ku soo koobo wax yar oon qoray intaan meeshaan fadhiyey markaan arkay macnaha mujtamacan aadka quruxda badan ee isugu soo baxay meeshaan sababtaan meeshaan ku dooranayna waxay tahay in annagu intanada isla shaqaysa waxaan matalnaa intanada barnaamijkan qabanaysay ee ka qayb qaadanaysay inta dhalinyaro ku nool degmada inta kalsoonidu ka maqantahay inaan kalsooni siino baana halkaan caawa u nimaanay meeshaan maxay tor shaaric aana ku dooranay waxay ku bilaabaysa sidaan ma gabyo oo ma geeraaro abwaanad loo gooha maahi hase yeeshee waxaan qoraa goosgoos dareen gaamiriya gocosha iga keento gashaanti baan hoo guyaal baan jiraa geyigeenna hooyiya galgaduudna kama tegin guyaal iyo guyaal waxaan ciil la galowleeyey wixii gibilgibil la ii kala dhigay sida naloo diliyey weeye gees la iila faqay macnaha qofba intii gees loo wadaa la dhahaa kan waa reeqan sax iska ilaali wixii gees la iila faqay wixii la iyiri goo hebel adigu ku gawricin hadhowtee haddaada ninka hebel adigu maanta dilin beribu adigu wixii gadaal laiga soo maree garabka laiga taabtay anoo meel iska fadhiya saantii la yiri hebel baa kaa dambeeya qorigaaga cabayso wixii gumaysigu isku dayay inuu geeska iga saaro waxay gaaliya islaam fargerin ileegar istaagtay waxaa iiga daran qabyaaladan garab ka siinayno waxaasoo dhan waxaaba ka daran qabyaaladan annagu garab ka siinayno oo socabutumaynoon ku farxayna markii hebel la dilo oo la dhahayo wal iyo billa hebel ninkii dilo hebel nin weeye labaxniyooda waxaa iiga daran qabyaaladan garab ka siinayno oon galab iyo habeen guudta ku hayno guud macnaa weerar ingiriis oon ku hayno waa fiican taha macnaa waa wanaagsan taha guudta ku hayno waxba goosgooskuisa ila durkina waa ka dagayaa soomaaliya ay gobaatiin garasho xeel dheer dad gobaanahay oo garasho xeel dheer oo taariikh dheer baan leenaha haddii aad taariikhdanada maxaad daba geshid soomaali ay gobbaa tihiin garasho xeel dheeri geeska afrikaad bar leedihiin waxaan lagu sheegaa maxayta inaan geeska afrika ugu weynahay annagu geeska afrikaad bar leedihiin geeska afrikaad bar leedihiin iyo gaya ballaarane khayraadku naga badan haddaan qabiil cirib tirnaaya qarannimaana deeqdee qabiil gadoo suuqa naga geeya caawadan hadda qabiil suuqa qaar ka mida dhallinyaradii kulanka ka qayb galay ayaa isla qiray muhiimadda ay nabaddu leedahay waxaan leeyahay horta dhallinyarada haddaan nahay shaqadeennu waxa weeye faanoo la fara kooma qadno weli haddaan mudnay inaan waxa weeye shaqadii dhammaystirin nooma dhow waxaan rabnaa inaan shaqadii meesha ka sii wadno ilaa aan ka gaarayno aan xaqiisanno ciyaalka annagu aan dhalayno inaan u aasaasnay ama aan u samaynay nabad ay ku dhashaan ama ay ku dhaqmaan markii taas aan gaarno ayaan seexan karnaa hurdana ay naga soo dhici karnaa laakiin inta ka horraysa waa inaan har iyo hameen u taagnaanaa sidaan nabaddaas dhidabadeeda u aasi lahayn una adkayn lahayn waxaa nala ka raba waa inaa ogaataan inay tahay shaqo shaqadano annaga keliya kuma filnina waxaa ku filan inaan isla qaadano dhammaan bulshada caabuda ku dhaqan sida ururada hooyooyinka dhallinyarada yaryarkaa ee soo koraya dhallinyarada soo koraya yaryarkaa markaa maan dhaweyto anigu waxaan cabbaar ag taagnaa dhallinyaro yaryaroo meel ku sheekaysanaysa waxaan u malaynayaa lestan five inay meelaha shan sane ka yar inay ahaayeen dhallinyaradaa sheekaysanaysa sheekada aan ka soo gaaray waxay ahayd reer hebel halkaan ma imaan karaan dhallinyaro yaryaraa ay runtii waxaa ku wacyigelisan ama ay ku barbaareen ku caqli galeen magaalada oo islaynaysa dadkii oo kala xirxiran haddii ilaahay ku suma ogyahay qad cagaaran oo jira iyo qabiilaysi ay dadku ku faanaan waxaa la rabaa dhallinyaradaas miimirigaas inaan ka beddelno oo miimiri kale u gelinno waxaa la rabaa in ay noqdaan dad hal meel u jeeda hal meelna u jahaysa taasna waxaan ku ciribtiri karnaa ama aan ku keeni karnaa waxa qabyaalada dhoo inaan iska dayno waxa qabyaaladda dhoo waxa halkaana dhigay weeye waxa soomaali kala reeba weeye toddoba-iyo labaatankii sana oo soomaaliya ay burbur ku jirtay weeye waxa ugu badan oo dadka ay qabyaaladu kala gashay ama ay qalbigooda ay ku baahday ilmaadarayaalow waxaan codsanayaa waxa qabyaaladda dhoo inaa iska daysaan haddii qofku uu fakero maskaxdiisa uu ka fakero qabiilka asagu uu ku faano ama u sheegto hal faa'iide oo uu ku haysta ma jirto hal faa'iide oo ku haysta ma jirto sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu dhib ku haysto oo asaga magaciisa lagu dilo asagoo waxba gelin ama waxba aan galabsan ree hebel in lagu dilaa laga yaaba asagii waa dhibtaas keligii kuula joogaa qabiilku laakiin wax faa'iidaa kuma qabti marka annaga shaqada aan qabanayna aan ka bilowna sideedaba qabyaaladda waxa la dhoo inaan tirtirno oo qofku niyadiisa ay maaragtay ka baxdo een, qalbigiisana uu ka daaweeyo taas haddii aan ku guulaysano waxa weeye nabaddarrada waxa noo keenaysa waa ayada meeshiiaan qoriga iyo booshka ka wadan jirnay inaan u bedelno laba siyaabood labadaasoo siyaabood ah horta midka koowaad horta inaan qalin u bedelno dadkan qoryaha bata ee, wata badanaa waxay u badan yihiin dad jaahila qofku hadduu aqoon leeyahay oo ee, maadi iyo diini labadaba leeyahay horta qori ma qaateen wuxuu dareemi lahaa waxbarashada imcaankeeda shaqu u raadsan lahaa waxaan rabaa horta mar ee, ee, midda koowaad inuu dadkaas aan u raadinno waxbarasho qofba qofka intuu mataqaana uu ka roon yahay inaan u yarro dhana kaale annaga waxayna barayna midda labaad waxaa rabaa xaafadu waa kala xirxirnaayeen xaafad walba waxa weeye dhagax iyo jawaan baa lagu gebin jiro qorigu noo saarnaa maadaama qoriga la tiiriyey inaan fargeetooyin iyo aan qaadanno bedello qashinka iska nadiifino xaafad xaafad iskugu faanno xaafadba heblaha kaa bilic badan maadaama caawa halkaan iskugu imaanay barxadda nabadda saasoo kale waxaan rabnaa reer walba iyo xaafad walba iyo guri walba meel walba saana ko in loo dhigo gogosha loo dhigo waa rabaa gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug dalmar cabdi jibriil ayaa ka waramaya ogaalkiisa saamaynta colaadda bulshada ay ku yeelatay n deegaankan intaan joogay n dhacdooyin run ahaantii aad u foolxun baa ka dhacay oo maaragtay inta nabadda aniga intaan joogay n dhacdadii igu darnayd waxay ahayd rag qayb ay ficnaan lahayd inay ka sheekeeyaan oo meesha maaragtay goobjooga ahaa n magaalada tan waxaa nugu dhacday annagoo dhallinyaro ah nin dhallinyaro ah inuu yidhi niyo waxaa weeye tintii waa igu baxday xaafaddan kama soo bixi karo waxaa yeelaysaa niyoo timajare ii soo kaxeeya niyo lacagta waa siinaya timajarihii baan u nimid qayb dhallinyarada ka mid ah u yimid wuxuu yidhi niyo xaafad ma aadaayo n waxay noqotay ninkii inaan u sheegno lacag shan doolara meesha lagu jari jiray haddo- hal doolar waxay noqotay tagsi inaan u yeerno go'an baaga oo shan doolar noogu kacay waxay noqotay xaafaddii gabadha dumaashida ahayd oo maaragtay yarka xaaskiisa ahayd inay maalintii nagu marti qaaday qada tin leh oo qolkii fadhiga ninkii loogu jaray Waxa- waxyaabaha aan ka naxay aadkana u dhibka badnaa run ahaantii damqiye bayna ahayd waxaan isleeyahay n saddexdii waxyaabood baa marka xaaladda n jirtay iyo midda hadda socota igu soo dhacaysa mid waxay ahayd waxaana haysatay ammaan darro midda xigta waxay ahayd dadka ay ammaan darrada haysatay kama warwalaynin midna waa xilligaana waa laga fakera n waxaan isku haysana miyaan naqaanaa inteennaan nin wax dilay miyuu jiraa nin aan baqayna naguma jirin ra- sida xaqiiqada laakiin in adeeg baanu ku wadna walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa aniga si gaara run ahaantii caawdaaq intaan joogay ma arag dhallinyaro intaan isu timid dadaalka nabad raadinta degmada cabuudwaaq ayaa yimid kadib safar madaxweyne farmaajo uu ku tegay cabuudwaaq halkaa oo bulshada uu kula ballamayn dhammaynta khilaafka ka dhexeeya iyo sidii loo adkayn lahaa xiriirka bulshada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhallinyaro kala duwan ayaa ka xoogsan suuqyada magaalada muqdisho kuwaas oo ku dhaqa gaadiidka goobaha ay bulshada isugu timaado qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa la hadlay v o e da waxaana la kulmay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
haashim maxamed cali waa mid ka mid a dhallinyarada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata muqdisho haashim wuxuu si maalinle ah u maareeyaa nolol maalmeedkiisa waxaana ku tiirsan noloshiisa reerkiisa iyo isaga waxa uu dhaqaa gaadiidka yaryar ee kuwa raaxada waddada muqdisho meel ka mida gaar ahaan makaal mukarama haashim xilliga baldhac ayaan ku arkay isgoyska lambar afar wuxuu ayey howl adag waxaase ka muuqata faraxsanaan iyo kalsooni badan oo la xiriirta shaqadiisa in yar oon sheekaysana kadib wuxuu ii sheegay inay layaab ku tahay inuu arka dhallinyaro tahriibaysa iyagoo shaqaysan kara haashim maxaad ka shaqaysaan wallaahi baawarta hadda yar dhaqaa kulley calyoomkan ka reedeya waana macnaha saasay tahay waana ku faraxsanaya macnaha afar labaatankan haygana ahay waana waana ka shaqaystaa saasay tahay markan dadna waa ka biilaa anna macnaha ilaahay kumusama diiday waana macnaha calooshiida waa u cunaa waana ka shaqaystaa saasay tahay wax dhibaana kuma arkin maxaa kaa soo gala maalintii maalinkii wallaahi wixii calafaa la cunaa toba- sideed doolar sagaal doolar lix doolar shan doolar lix doolar aan ka helaa waan gartay Eh, shan doolar waa boqol kun eh, shilin soomaaliya sax markan waxaa la dhahay shantaas doolar aan haddii macnaha eh, eh, aan j- b- waxa kale aan ku cunin waa iga badan tahay aniga waan gartay haddaba yaa ku tiirsan nolosha haashim nolosha haashim waxaa ku tiirsan ma- maamo iyo ciyaal asha la dhasha ku tiirsan iyo macnaha noloshiisa imise caruura Ah, waxaa waaye gabar iyo wiil dhallinyaro badan uu yaqaanay haashim way tahriibeen haddaba imise qof uu yaqaan ayaa haashim tahriibtay wax badan oo hebel hebel aan dhihi karo aad tahriibtay markan ayagana waxaan dhihi lahaa inay tahriibka iska dhaafaan oo ay imaadaan waddanka hooyooda oo ay imaadaan ay shaqaystaan
maxaa dhallinyarada ku kallifa tahriibka haashim ayaan weydiiyey su-aashaas
dhalinyarada tahriibka waxaa ku kalafay waxaa waaye gaa- shaqo ku kalaftay gaajaan umalaynaya kulley inay waddankooda usoo laabtaan oo u fiican mid ka mid a dhallinyarada ayaan kala sheekaystay shaqada uu qabto marka hore magacay ugu bilo ha qabto anigoo magacayga ku bilaabaayo xasan ibraahim maxamed anigoo lii dhaho waxaan ka shaqaystaa lambar afar kilomitr for shaqada aan qabtan waxawaaye gaadiidkan meera baawurada yarta oo raaxada aniga waxaan dhihi lahay dhalinyarada soomaaliyeed oo micnaha waqti walba tahriib iyo waxyaala balaayo u ordayeen wax ka joogaana iska raafaano wadankooda micnaha shaqada taalaha waxyaalo badan oo la shaqeeya xamar waa buuxaan haddii micnaha wadankooda iyo micnaha oo ay jecel yihiin inuu u qabtaan wadankooda ha iska joogaan tahriib iyo waxyaala noocaas ha iska dhaafaano hadda anigu dhalinyaro dhalinyaro dhalinyaro badan oo macnaha shaqalaanka caadadays hataa inay halkan meeshan ka shaqaysano baarirtaan ku dhaqna inay nooga imaadeen qaar qaarna oo isnaqaan oo macnaha shaqadii waxaan ka siina u faa'iidina aan ka bar aan iga barteen xataa waa jirtaa oo haddana suuqii nolol jooga nolol shaqaysano marka taariibka wuxuu yahay taariibka layska dhaafan dhiilaanay haddaba maalintii mise ayaa ka soo gashay shaqadan uu qabto wiilka dhallinyarada ee saa u sharaxayo maalintii alyum markii loo shaqada maalintii waxaa soo gashaa ilaahay oo barkeeyo sideed doolar toddoba doolar lix doolar wixii is ilaahay u sahlo waa soo gashaa yar hataa badnaato saas ay tahay walaalihiisa iyo maamadiisa waalidkiisana meeshan waa ka bishtaa haddaba xasan ayaa ku tiirsan noloshiisa su-aashaas ayaan mar kale weydiiyey nolosheeda waxaa ku tiirsan hooyadey iyo saddex wiil kale oo iga yar aniga la dhalatay iyo laba gabar iyo aniga maalintii meeshaan wixii ka helo hooyadeyna waa ka bishtaa anigana wax baan- wax meel baan ka dhigtaa waa aniga hadda iskaga qanacsanahay maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan dhihi lahay dhallinyaradii soomaaliyeed oo micnaha taariifka waxyaalaha noocaas u ordayeen ha ka joogaan ha iska dhaafaan xasan yare ayaa ii sheegay inay jirto caqabada uu ka sheekeeyey saaxiibkiisoo la xiriirta ciidamada amniga gaar ahaan kuwa taraafikada oo mararka qaar meesha u diida maadaama ay tahay meel ku dhow waddada laamiga ah balse way la saaxiibeen oo way ka dhaadhacsiiyeen inay noloshan ay tahay mid ay ku maareeyaan noloshooda wayna ku shaqaystaan hadda meel aan ka fogeyn isgoyska lambar afar ciidamada taraafikada maalin badan waan usoo laabteen waan kooda hadalna waxaan dhahnay meeshan waan ka biriisanaa ilmaan ka biilana waan ka shaqaysanaa saas ay tahay wixii anugu baabuurtaas dhiiqday wixii meesha ay ku dadataan ku dhaqno waan ka nadaafinaa waa haqnaa meesha nadaafadeedana waan ku dadaalnaa dhallinyaradan waxay leeyihiin guddoomiye iyo maamul hawsha gacanta ku haya waana koox istaqaan oo kooban haddaba sidee bay ku doorteen guddoonkooda u maamulo adeegga ay qabtaan ee maalinlaha ah arrintan anugu waxaan u leenahay guddoomiye oo noo macnaha nuuna horseeda oo dhanka baawar dhaqitaanka guddoomiyahaas magaciisa dhaxaad haddaan ii sheego waxaa la dhahaa injineer goobe cabdi maxamed waxaas nagu ku sugan yahay waqti waxaas ku sugan yahay magaalada kilomitr four lambar afar markasee u doorateen marka waxaan ku dooranay anigu waxaan waqti- waqti walba nin oo waxaasa micnaha ninkaas nin oo nadiif ah oo micnaha labada qof oo micnaha isdagaalaysa isku fiirsanayo waa kala maslaxeena waa kala celinaya nin waqti walba maslaxada waxyaalahaas ka talinaya oo wanaagsan waaye marka anigu waxaan dhahnay saaca waa adiga wanaagaada iyo waa aragnay sida micnaha u dhaqmaysid oo salaada tahay maasha allah tahay qof fiican tahay qof wanaagsan tahay micnaha hadda anigu guddoomiye anoo suuqan kuu dooran maxay ka qabtaan anigaa dhahay yarkii markii waa soo beedo waxasdhahasaad aniga micnaha ii doorteen guddoomiyenimo oo suuqa oo micnaha xil ahaan oo micnaha dhanka nadaafadda iyo micnaha dhanka oo guddoomiyenimada suuqa haddaa ii doorteen aniga waa waa ogolaas dee yarkii anigu sidaan u cudeen cudenta howsha hadda saa guddoomiyen eh dhallinyarada ka kooban labaiyo tobanka ee leh guddoomiyaha sideebaa loogu kala qaybiyaa shaqada markay timaado haashim ayaan weydiiyey su-aashaasi wallaahi nin walba waxaa waaye alafkiisu cunaa keliyaintii uu leeyahay wau shaqaysanaa waxaa waaye wax dagaalaya ma dhacayo saasay tahay waana ku qanacsan yihiin dhallinyarada guddoomiyeyna leeyihiin guddoomiyahana waa injineer goobe marka marka uu qofka gaadiidka wata idiin yimaado anigoo kaloo gaari aad u dhaqaysaan ee see loo kala saaraya labaiyo toban qof baatihiin dhallinyaro halka wada joogto yaa dhaqayo yaa cidda dhaqaysa dooranaya wallaahi hal qof ma aha kulley waxaa nin walba calafkiisu cunaa nin walba gaari keliyaintii uu leeyahay gaarigiis keliyaintii uu dhaqnaa nin walba waxaa waaye wixii ilaahay calafkiis ka dhigo cuno u qataa dhallinyaradan ayaa ugu dambayntii si wada jira u weydiiyey miyaad ku fikiraysaan inaad tahriibtaan
maya tahriib tahriib adda kulley maanu ku fikirina kulley hadda waxaa waaye shaqadan anaan iska haysanaa tahriibna kulley hadda diyaar umehi
aniga wadankeyga meelkama aadaayay taariib marabo meesheedan qanacsanahay soomaaliya iska jooga halkeygan baaruurteeda iskaga dhaqanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ayraata abnaato wixiis ilaahay meeshadan halkan iiga sala lambar afar kilomitr four aan ku qanacsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin saacaddu waxay ahayd todobadii fiidnimo xilligaan la kulmayey dhallinyarada muruqmaalka ah waxaa ka muuqatay farxad waxayna isku dardaarmayeen in loo soo kala shaqada xilli hore oo maalinta berri ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa tahay cabduqaadir aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal gordhow ciyaarihi ayaad maqli doontaan balse markan aynu ku yara nasanno heestan nimco dareen ay ku luuqayso
Thank
waa tahay dhegaystayaal aan intaasi kaga gudubno codka fanaanada nimca dareen markaana aan jamaal ku soo dhoweeyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
mahsanid nuur kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub ayaa la dheelay naadiga kubadda cagta ee hardsfield town ayaa waxa ay guul wanaagsan ka gaartay naadiga f c barnmouth kadib markii ay kaga adkaatay afar gool i gool kulan ka dhacay gegada hardsfield town ha yeeshee kulanka xiisaha badan wuxuu ah kulanka naadiga newcastle united iyo manchester united dhex maray kaasoo horyaalka dalka ingiriiska ka tirsanaa naadiga kubadda cagta newcastle united ayaa ka badisay naadiga manchester mar kale guuldaro ayaa manchester united soo gaartay daqadii lixdan iyo shanaad ayaa ciyaartooyga ridshi waxa uu ka dhaliyey gool ay ka soo wada shaqeeyeen ciyaartooyda naadiga newcastle naadiga manchester united wax goola maysan dhalinin ha yeeshee liverpool ayaa ka faa'idaystay guuldaradaasi naadiga united soo gaartay waxayna kusii durqaysaa dhibcaha ay ka sarrayso naadiga united waxaana ay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga southampton liverpool oo markaa marti ahayd laguna ciyaaray gegada st mary stadium ayaa waxaa labada gool u dhaliyey ciyaaryahanada maxamed saalax iyo roberto fermino horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta manchester city oo markaasi iska leh toddobaatan iyo laba dhibcood waxaa united iska leeday kontan iyo lix dhibcood waxa ay laba dhibcood uun ay ka sarraysa naadiga liverpool oo kontan afar dhibc iska leh tottenham ayaa iska leh labiyo kontan dhibcood oo maalin ka hor iyadana kasii adkaatay naadiga arsenal arsenal lixaad ayay joogtaa afartan iyo shan dhibcood ee iska leeday chelsen kontan dhibcood ayay leedahay dhegeystayaal kulmada kale ee dhacay sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga naadiga saswolo iyo kalyari oo wada dhielay bareejo goolla-aan ayay ku dhammaysteen kieva verona iyo janowana gool waxbaa naadiga janowa iyo ku wadnaatay toban kulan kadib naadiga inter ayaa badisay waxaana ay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga bolonya zamdoria halas verona laba gooli waxbaa naadiga zambadoria ayaa ku abdurnaatay udinese waxay guuldaro kala kulantay naadiga torino ee murtiu ahayd rome ayaa shan gool dusha u saarisay naadiga bonavento oo laba gool dhalisay horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga napoli oo iyadu toddobaadkan badisay dhibcood ee iska leedahay yuventus dhibcood ee iska leedahay interna dhibcood romana dhibcood ayay leedahay sidoo kale horyaalka dalkaasi spain naadiga barcelona ayaa la qabtay muddo dheer kadib waxaanay ku guuldaraysteen in wax goolah ay dhaliyaan kadib markii naadiga kubadda cagta ee khitave ay ku martgelin gegada camnow stadium labada ciyaartooy ee leonel messi iyo philip catino ayaa laba fursadood oo wanaagsan laga badbaadiyey oo gololaha naadiga kubadda cagta ee khitaafi uu ka badbaadiyey waxaana kulankaasi ku dhammaaday goolla'aan bareja waxay toddoba dhibcood naadiga barcelona ay ka sarraysa hadda naadiga labaadka ah ee atletico madrid oo iyaguna goor hore sii badiyey sevilla waxay gool waxba kaga adkaatay khirona saltavigo iyo esbanyolna laba iyo laba ay qalbaxeen valencia ayaa guul ka gaartay naadiga levente oo ay markaasi kaga adkaatay saddex gool iyo gool naadiga real madrid oo hore usii adkaatay kaga sii adkaatay real sociedad ayaa waxa ay markaasi tahay naadi guusha ku soo laabatay iyadoo afaraad joogta waxaana ay hal dhibcoon ay ka hooseysa naadiga saddexaadka ku jirta valencia oo afartan saddex dhibcood iska leh barcelona kontan sagaal dhibcood iska leedahay atletico madrid kontan laba dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayadoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan dhegeystayaal oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markaana war hadda na soo gaaray wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay saaka weerar ku qaadeen deegaano ay horey ugu sugnaayeen kooxda al-shabaab oo dhinaca galbeed ka xiga degmada afgooye wararka aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay qabsadeen deegaanka mubaarag sabiid iyo weliba awdheegle welina uu howlgal ku socdo ciidankan waxaa la sheegay in ay isugu jiraan ciidamada militariga soomaaliya kuwa danab warar aysan weli saraakiisha soomaaliya xaqiijin ayaa sheegaya in ciidankan ay wehliyaan la taliyayaal ajnabi ah inkastoo aanan si madax bannaan taasi loo xaqiijin ma ahan markii ugu horreysay ay ciidanka dowladda soomaaliya ay qabsadaan deegaanadaasi iyadoo dhowr jeer oo horey ay tageen kadibna ay dib uga soo gurteen
aad buu maasan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala soo xusiinayay qodob waraa oo haddana soo gaaray dhegeystayaal weli idaacadda duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaan dhinacii heesaha nuuro haddaan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa hees ay ku wada luqayaan fanaaniinta yurubgeeyo iyo cabdicasiis kalaaji
dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee ku jiibsaday dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo diriirka roobkiyo dambarsamee ku jiibsaday dambarsamee same ku jiibsaday dacalka adeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dacalkaadeegtaba dhulka daaqi qariyo dogii guyaadiyo siman tahay dareemadu siman tahay dareemadu dalawageeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo naba deegaanka lagu yaal dalawageeliyo duuyadu irmaanto deganaansha iyo nabad deegaanka lagu yaal sidooda adiguna ideeqido ishaa dojinaysa ku daabacdi laabtuna laabtuna daymada daymada sidooda adiguna aniga ideeqde ishaa dojinaysa ku daabacdi laabtuna laabtuna
heestaasi dhegaystayaal ayaan oo ay ku luqeeyaan cabdilcasiis iskalaaji iyo yurub genyo oo beydka labaadna qaadi lahayd ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa waxaan idaacadda idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo